السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد علي جعل حاج روج كسدو إذاعة الإسلام جعل الفرقان maxay tahay arrinta aad ka cabanaysaan walaalo waa ku dhowahay idaacadda alfurqaan ee islaamiga waxaan ka cabanaynaa nilanka soo duulay oo dowladda xasan sheekh sheeganaya in ay mujtamacii ula dhaqmaayaan si aan weligeed la arkin dadweynihii haweenkii rag iyo dumar carruurtii duunyadii aysan kala soocaynin xoolihii ay qalanayaan oo yaala aysan lahaynin guryihii ay jejebiyeen oo meel fiyow aan laga helaynin haweenkii inay xabsi ku jiraan raggii inuu xabsi ku jiro kay arkaan ay leeyihiin waa nanacday shabaab baa tahay gal xabsiga marka waa halkee meesha dhibaatada ka jirto meesha dhibaatadaas ka jirto waa degmada galcad waa dhulkan hadda degmada galcad hoos yimaada socodkasa waxay ku tagaan meelaha halna aan saa u dheerayn oo toban kilomitir camala ay socod ku tagaan ama shan iyo toban kilomitir haddii aan kuu tilmaamo waxay ka tagaan galcad ilaa waxay tegayaan muxuu ahay mataanihii hadday inta aadaan galibaax iyo dhulkaasay tageen hadday mari aadaanna aaldigitaar iyo dhulkaasay tageen wixii aaldi hareeri ka sokeeyo oo dhammay ku wareegayaan afar afar iyo shan shan iyo saddex saddex iyagoo ah qofkay arkaanna waa soo qabanayaan rag iyo dumar waama yeeli oo aaba yeeli maayaan gurihiina waa ka dhaceen sababta dadka ay u qabanayaan maxay tahay maxay dadku maxay ka qabaan waxay leeyihiin waadna nacaysiin shareecada islaamka keliya aad ogashiin al-shabaaba qalbigiina ku jira annagana dooni maysaan annagoo dowladi soomaaliyeed ahayn nama doonaysaane al-shabaab baad rabtiinoo tiinay leeyihin maadaama ilaa intay joogeen hal qof ay ka waayeen waxaad nagu nacdeen dhalac ay u qaqabto waayaan marka waa u caraysan yihiin waa u caraysan yihiin caada joogta biyo lagama cabo dadku bay eeshi macaanka aheedoo galcadeed waa laga go-ay biyo xaraar ay xadaan qof alla qofkay keenaanna xabsi ay dhigaan si naxariis darraahayna ula dhaqmayaan ayagoo ku eedaynaya qof kasta al-shabaab baad tahay ama qalbigooda qalbigaaga al-shabaab cabsan waxaad noogu nacdeen oo noogu imaan la-dihin oon war idinkaga helin la-nahay inaad shabaab tihin waayo annaga ee adinkana col baa noo dhexey saasay dadku xaabiyo waayaan magaalada galcad yaa joogay ugu tageen horta magaalada galcadeed qofay ugu tageen lama arko waxay soo qabteen islaan agteeda ari ku ilaalinaysa meel galcad ka marayso anigu aan qabay waa qabteen way xireen arigeedii waa laayeen ayaduna xabsi gurigay u tahaa lalaayo saldhigay joogtaa ay fadhida ariga ma adigaa iska leh ariga ayadaa iska leheed milkiga ayadaa iska leheed ayadana anaa ka mas-uulahay kulliba anaa ka wada mas-uulaha marka ariga ma wada qasheen waa wada qasheen hal xabuugama rig arigu imisuu ahaa arigu labaatan iyo laba neef aan ku ogay anigu cungihii kabacdi ka dhashay ma helo waa dhalaye marka adoo soo koobaya marka dadka ay qabteen xoolaha ay qasheen oo cid siisay aan la arag maxay la egyihiin marka ariga labaataneyada oo islaantaadu lahayd ee laga bilaabo oo inta kale lagu daro maxay gaarayaan xoolaha ay qasheen intii beledka deganeed xoolihii dhan ee beledka lagu deganaay haddii dadkii beledkii ka baxeen xoolihii beledkay yimaadeen mamana noo tira koobna xoolaha la qasho walaalow tira koobkooda saxdaa ma hayno herya habeenay qaba waayeen xoolihii dadkii beledkii deganaay oo dhan oo soo noqdayna waa qasheen marka arigay u badan yihiin ari idoo wixii badar lagu sii jira beledka oo dhan oo beledkuu soo noqdo dadkii markuu ka qaxay waa laayeen hal irid oon jabsanayn hal sariiroo taaliyo hal go-na ma jiro maxaad ka wadaa hal irid oon jabsanayn ma jirto hal go- iyo hal sariirna ma yaalaan wax alla wixii magaalada yiilay inta wada jabsheen guryihii iyo dukaamankii ay qaateen ayagaa la tegey magaalada wax alla wixii yiilay dukaamankii iyo guryihii dheestitiin iyo dharkii yiil dhammaan way la baxeen wayna qaateen dadka xiran goormee la xiray dadka xiran way kala horeeyeen wadaad inaad taqiino ma garanayo macalin xasan la dhihi jiray iyo yar daadir la dhihi jiray niman aan ka garanayo waa la qaado mar horo iyo gabdho oo nimanka xeel wadalaan laga soo qabtay waa la qaaday waxaa la geeyaa laygu yidhi raggii qayb kamida aadin baalin ku xerayn qaybihii kalena oo kuwii shala la qabta ugu dambeeyeen oo calijaawo iyo ninka la yidhaahdo la yidhaahdo daahir cabdulkarshe ay ugu dambeeyeenna xabsiga waa buuxaahay igu yidhaahdeen marka xabsiga buuxa ma mid galcad ku yaallaa haa xabsiga galcadeeday ku xeran yihi waa buuxa qaarna waa qaadeenoo waxay u qaadeen aadin iyo baal wax xamar la geeyo ma jiraan ma cadday karo walaalo waxay xamar u qaadeen ma cadday karo in aada iyo waalidiyeen sababay inay kasii qaadeen iyo in kalese kalama helno dumar baa xiran baad itihi dumar baa xidhan laba gabdhoodoo galdhibaax kasoo wadeen oo shabaabaad la shaqaysiin ay kusoo xidheen gabar kaleento oo ayaduna bisheeda u layidhaha ilma u dhashay oo ceel wadalaan degeneeday waxay yidhaahdeen ay ku eedaynayaan al-shabaabaad u baxdeen al-shabaabaad la shaqayn jirteen saasay ku xiran tahay muddayna xiran tahay gabadhaas ma la shaqayn jireenoo ma run ba gabdhahaasu gabdho muslimiin oo xijaabkii iyo asturkii ka muuqday ahaayeen mahayna shabaab shaqo ay la hayeen oo gooniyuhu ma jirin waaya raggaanina iyaguna ma shabaab baa waa la qabtaa aada leedahay maya waa shacab shabaab ma ahin waa nimankii beeralaydahayo xoolaha dhaqin jiray oo reer galcadeed hal qof oo shabaab la shaqeeya ama maalin agrobsada kamid maahin muslimiinta shareecada islaamka lagu xukumaayay kamid ahaayeen oo islaamka garabka ka taagan laakiin shaqo ay qab u qabteen ay khaasatan dawla islaamiya xarakatu shabaab mujaahidiin ay u qabteen ma jirin haddii la isku daro markaad dadka idinka xiran oo laydinka qafaashayey waa imis haddayna alla ugu yaraadaan walaalow boqol ay gaadhayaan wax waa daayeen bartood inta badan waa xiran yihiin xabsiyay ku jiraan way qaadeen waa xiran yihiin adigu xaaskaaga oo eh, u xiran iyaga een, ma la hadash maya lama hadlin oo taleefon lagala hadli karo male way ka qaateen ayaduna xabsi bay ku jirtaa annaha cadow waan isku nahaba oo waa gaalo ilaahay subxaanahu watacaala shareecadiisii inay dumiyaan doonaayo wax kale naguma haystaan dhalasho naguma haystaan oo madaxweynaha iyo anagu oo qaraabo raxim hoose waan nahay laakiin waxaan ku kala taagannahay waddadii ilaahay oo amray oo xaqeeda oo kutubka ilaahay ee shareecada islaamkaan qabnaa ayaguna dimuqraadiyaday wataanay nagula soo duuleen waxaan leenahay dooni mayne ilaahay hanaga dulqaado intaa keliya aan isku haysana haddaa shay iskuma haysan meelaha qaar ee, xooga yar een, dad baa u tegtegay ee, dowladda federaalka oo meelaha qaarna maleeshiyaad bay ka heshay duulaankii een, sanadkii hore ay soo qaaday adinku maxaad go-aansateen haddaad tihiin ee, beesha wacees annagu haddaan meesha waxaysanahay walaalow nin muslima god laba mar lagama qaniino markii etoobiyaanka ay wateen ay yimideen dadku dad wanaagsanay u qabaayeen markaasay ku qatalmeen hadda hal shaksi oo keli ah lagama helin beesha reer wacaysla khaasatan degmada galcad waxaa hoos yimaado oo dhan hal qof oo keliyuhu kuma kasoomin inay cadow ilaahay yihiin ay cadowga islaamka yihiin ay cadowga shacabka yihiin ay ogaadeen hal qofna ma hoos tegin waana waxyaalaha lagu haysto shacabka waxyaalaha lagu haystona waa midaas dadkan xiran maxay doonayaan inay ka yeelaan bay een, idinla tahay markaad iswarsateen odayaasha walaalo wax kale ka dooni maayaane waxay ka doonayaan sida ay uga leexi lahaayeen shareecada islaamka uguna leexi lahaayeen dastuur iyo dadkiisu hel ay u helaanay dadku soo jiitaan dadkuna waa diidan yahay sidaasay u inqaabo u hayaan ay xabsiyadu ugu garaaco u hayaan hal qofna ma aysa helin weli mana heli doonaan insha allahu mawlaana Eh, marka waxaa cadaadis laydin saarayaa oo laydin qafaalayaa waa een, aan idinka joojina een, cadaadiska isu soo dhiiba inta alle waaye qofka alle qofkay qabtaan waxay leeyihiin waxaad ku diideen inaad noo timaadaan gacalkiinaan nahay shabaab waddankan ma joogo waan ka saarnay adinkaa shabaabkii haraadiga ahay waxaad nagu nacdeenna adinkaaba shabaaba kay arkaan oo waxa islaa xabsiay ku ridow hayaan iyo soomaalida kale oo noo derisa ayagoo leh shabaabaad tihiin inta lagu eedeehay dadka waa inta Eh, ciidanka etoobiya ee magaalada ceelbuur kusoo duulay ee laba kun ee afar iyo tobankii ayaa een, ceel shil iyo meelaha inta ku duulaan bay haweenka iyo ragga ay soo qafaari jireen oo dadka waayeelada xataa soo qafaari jireen oo intay saldhigyada ceelbuur ku geeyaan ay dhihi jireen maxaad nooga cararaysaan oo halkan jooga si ay markaa u helaan ee wehel iyo gabaad si ay u helaan ma moodaa marka hadda maamulka xasan sheekh inuu etoobiya isagoo ka tusaale qaadanaya ama ka shidaal qaadanaya ama dhaqankeeda inuu la yimiday oo qofkii ka qaxa een, inta ka daba tago soo qasbay walaalow waa ayadiyoon meel kale lahayn ilaahay qur-aankiisa uu ku sheegay atawaasaw bihi bal hum qowmu daaquud dhaqankii etoobiya ay ka dhaxleen le waayo haddaba kay wadaan kii dardaarankii etoobiya kan waxba kuma kala duwana waa laba cadow dhaqankii etoobiya waxaad buu qabtaaba inay ka daran yihiin waayo etoobiyaanku meelay fadhiyeen laakiin kuwaan waa dalkiiay u dhasheena si yaqaaniinay socdaan waaba ashad alcadaawa etoobiya waaba ka daran yihiin walaalow dadkina naxariis u samay maayaan asaa shacabkii wuxuu leeyahay aaway islaamkii gacalka noo ahay ooyin baa ka baxaysa marka waa ka daran yihiin nimankaanu etoobiyaankii way ka cadaawo badan yihiin waana ka qaab daran yihiin oo dalkii ay yaqaanin adeeso la soo diray oo naxariis lahayn waayo hooyar turi maayaan waa kufsanayaan kabha waxaa jira inta gabdhaa oy kufsadeen xisaab ma laha islaaman xaamilo ah oo la qaaday oo xamar loo qaaday kufsadeenaa jira waa ahalkoodii marka ninkaan xabsi ummaddan wuxuu uma soo diray nimankaan inay dalka fasahaadiyaan ay kufsadaan ay ummadda barakiciyaan maa inay shabaabna habeen ma arkaan mana ku aadaan waxna ka tari maayaan waxay arkaan waa shacabkii ay ulaayo u hayaan marka insha allahu waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu nooga aardooyaan rajaynaynaa kufsigaad soo hadal qaaday bal kufsigaas inta maruu dhacay iyo meelaha uu ka dhacay intaad hayso noo faahfaahay adigoo raalli ah gabar yar oo galcad meeshii tuuro lagu dilay ciidankiisii barigeeda ayagoo ku qabsan raba waa laga fujiyey gabar yar mid xaamilaa magaalada galcadeed qoraxsinkeeda oo nin oo yidhaahdo uu qabay cabdulla seedow oo u qabay oo xaamilo aheed halkaasi intuu ugu tageen ay maalin dhan ku haysteen waa la qaaday waxaa la sheegayey meel degmada rungood anigu ma arkina ka sokaysay xalay alla u dhacaysa gabalay ku kufsadeen masegawaay aageeda waa ku kufsadeenaa lalahay anigu shaahid ma lahayn laakiin maqalkii gabdho waxay daynayaan ma jiro waa dad iska socda oon xayaato lahayn naf iyo maal kalama soo caayaan qoftay arkaan waa qabanayaan waa u cadow waa shabaabay leeyihiin qof alla qofkay arkaan oo muslimkaa waa la dirgisan yihiin iyo dunyadoodaba saraakiisha ciidanka hogaaminaysa ee galcad jooga kolley dee waad isgaranaysaan oo dad isku deegaan ahaa tihiin odayaalna waan maqlay meesha jooga oo xamar ka yimid oo ayaga la socda ma la hadashay oo ma tiri war dhaqan xumadaani maxay tahay shabaab baan la diriraynaa hadla habeene muxuu yahay cadaadiskan iyo kufsigan iyo dhacaan kuwa ayagaaga ee xamar joogaane odayaasha ka ah ee meel walba jooga iyo kuwa ay soo direenba waa la hadalnay ayagaa addoon dhabarka ka xidhana addoon dhabarka ka xidhan ayaga ah wax ma galaan ayagaa say u hadlaayaanba haddaad aragtaad leedahay liinaanay u dhasheen miyay qabaan marka millada ay wataana isku mida waa mid naxariis darra waa shareecada islaamka haweenka xijaaban oo qaatay xijaabka niman ninkii gerla way arkaan waa war ciday kala soocayaan male cadaawo islaamiga ah ka muuqata kuwaana ku sakiir la' yihiin hanti ay kala baxeen dadkooda iyo dalkooda maxay ku yidhahdeen adigu haddaad lahadash mase la hadash
aniga waxay igu yidhaahdeen wax alla waxaan noo imaanin waa shabaab saan u baabi'i karnaana u baaba'ina sidaasay igu yidhahdeen haddaad tihiin beesha waceyslo maxaa idin go-aana marka annaga beesha wacaysna waxaa noo go-aanay kii hore aan qaadanay ilaahay subxaanahu watacaala kutubkiisa iyo sunnadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam aan garabka ka taagannahay mujaahidiinta muslimiinta ah ee raayada tawxiidkii nebi maxamed u taagan tahay ee ka dagaalamaya soomaaliya ee mujaahidiinta ah ee ribaadka ku jiraan garabka ka taagannaha naf iyo maalba waxaana ka codsanaynaa dawla islaamiya cudurkan waxaa isla haysta in degdeg ilaahay nooga qaada garab iyo gacalna ay nagu siiyaan muslimiinta jahaadiga ah ee kutubka allaye sunnada nebiga u taagan ee ribaadka ku jira inaan garab degdega ka helno cadowgaan soo duulay oo naxariis la-aanta ah saan isaga wada qaadi lahayn aan garabkii isaga rogsan waxaad ka waddaa al-shabaab oo waa dhiftoona masegawaay iyo ceeldheer iyo galcad ku dhufta oo eberka dhiga ciidamada jooga si ay
waxaan ka wadaa dawladda islaamka xarakatu shabaabulmujaahidiin cadowgaan soo duulo malcuuniinta ah ee korkayna fadhiye haweenkii tilaab ka qaadanayina kufaayo xoolihilaayay weerar ku qaada garabkaan idinka roganaa u idinka rognaa ilaahayna keenishiida ee shahaada allaha ka aqbal fardowsaa sugaysa haddau iftana nasriyaan sugaynaa yaan loo kaadinahaa nafta iyo maalka admignaan leahay wa waana dawla islaamiya xarakatu shabaab almujaahidiin ragga ribaadka ku jira ee aan leahay maga dulqaada noo soo iliya meel kastoo dogtaa noo imaadaan leena